alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعalى aalihi waصaxbih slama tasliima kahiira xadiidkii abi hurayra ayaynu ku soo dhex jiray ee ka warramayay tobankii nin ee rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam waayahay barhtankiisaynu soo gaadhnay faqaala wallahi lowlaa an taxsabuu anamaa bi jazacu la zidtu ilaahay baan ku dhaartaye haddii aydaan u malaynahayn in jazac iyo baqa iyo maaragta khawf igu sugan yahay argagax dilkaan ka argagaxsanahay la zidtu waan kordhin laha salaada dabadeetana wuxuu bilaabay khubayb ibnu cadiyi radia allahu canhu inuu habaaro allaahuma allahayow axsihim koob cadadan tira ahaan ilaahay uu koob waqatulhum ilaahayow laah bidadan qayba qayba ilaahayow u laah waaye ama bidadan marka la idhaa bada la hoos dhigo ilaahayow laah bidadan iyadoo mid waliba qayb iyo nasiib uu ka helaayo dilka walaa tubqi minhum axadan qofnaba ilaahayow ha ka reebin wa qaala waxaanuu yidhi falastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci wadalika fi daati ililaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci falastu ubaalii xiina uqtalu musliman falastu ubaalii ma ihi mid u aabba yeelaayo xiina uqtalu marka lay dilaayo musliman muslim xaalaan ahay calaa ayi janbin dhinaca la dhinaca kaana lilaahi kaana uu ahaado lilaahi ilaahay xaalo uu sugan yahay masraci a mowtii geeridaydu dhan alla dhanka lay jiifiyo iyo sida lay dilo iyo sida lay jarjaro iyo qaabka lay dilo u aabba yeeli maayo markaa masraci ay mowti wadaalika kaasina fii daati ilaahi ilaahay dartii weeye ilaahay daatadiisaa lay dilaya wain yashaa hadduu doonana ilaahay yubaarik wuxuu barakayn calaa awsaali shilwin jidh xubnihii awsaal waa xubnihii shilwinna waa jidhkii wain yashaa hadduu doonana yubaarik wuxuu barakayn calaa awsaali shilwin jidh xubnihii jidhkaasoo mumazaci la jarjaray jidh la jarjaray buu xubnihiisa markaa barakaynoo seefa iyo wax la mida lagu googooyey qaala wuxuu ihi wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa isagu sanna mid u sunneeyey oo u jideeyey likulli muslimin qof kasta oo muslim ahoo qutilo la dila sabran isagoo xidhan oo garba duuban asalaata salaada kii u jideeyey buu ahaa wa akhbara waxaanuu uga warramay yacnii wuxuu u jeedaa annabiya buu u jeedaa sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisii buu uga warramay nebiguna yowma usiibuu maalintii la asiibay khabarahum warkoodii oo wuxuu u sheegay in waxa weeyaan nimankaa saxaabada ahaa ee rasuulku uu diray la laayey ilaahay baa waxyi ku ogeysiiyey wa bacaa naasun wabacaha waxay soo direen naasun dad dadkaasoo min qurayshin quraysh ka midi ilaa caasi ibni thaabitin saxaabigii caasi ibni thaabit alansaari ee guutadan watay ayay cid u soo direen xiina xudithuu annahu qutila markii looga warramay in la dilay ee la yidhi caasimna halkaasaa la dhigay an yu'taw bishayin minhu yucrafu an yu'tow si loogu keeno bishayin minhu wax ka mida caasim oo yucrafu la garanaayo inuu caasim yahay oo inay madaxiisa la soo jaro ama xubnihiisa kale laga soo jaro markaa mid lagu garanayo inuu caasim yahay ayay dooneen oo sidaasay cid ku soo ambabixiyeen cadho iyo ciil baanay u qabeen sababtay ciilka ugu qabeenna wuu sheego wuxuu uhi wa kaana wuxuu ahaa saxaabigana caasim alansaari qatala mid dilay rajulan nin ninkaasoo min cudamaa'ihim madaxdoodii ka mid ahaa quraysh ayuu dilay waaye fabacaa allahu ilaahay wuxuu u soo diray licaasimina caasim midla dullati wax sida daruurta oo kale ah oo min addabri shinni ah xoon iyo shinni baa ilaahay jala wacalaa uu soo dira ilaaliyo difaacda faxamadhu way ka ilaalisay min rusulihim dadkii ay u soo direen falam yaqdiruu may awoodin an yaqtacuu minhu shaya waxba inay ka jaraan may awoodin oo mar alla markay ku soo dhowaadaan shinnidaasaa dee ganaysa oo ku duulaysa rawaahu lbukhaariy imaamu lbukhaari baa wariyey markaa ninkani caasimna karaamadan cajiibkaa baa ilaahay jala wacalaa isagana uu siiyey oo markii la dilay dabadeedee gaaladu ay dooneen inay jidhkiisii wax ka goostaan ayaa ilaahay shinnidaasi u soo diray waayahay difaacaysa haddii la yidhaahdo oo markii horeba lama markuu noolaaba gaaladii lagama difaacino waa kuwii gaaladii dilee soo weeraraye maxaa markuu dhintay loo difaacay jawaabtu waxay tahay bay yidhaahdeen ahlulcilmigu leanna markaa hore dilka la dilay dee dilba ha ahaadee laakiin waxaa ku sugnayd shahaado uu shahaado qaata karaamada shuhadadana waa la ogyahay iyo fadligooda soo maaha wayatakhida minkum shuhadaa ilaahay waa ka qur-aanka ku yidhi markaa qofka ilaahay daraaddii iyo jihaad in lagu dilaa waa darajo sare oo cid nasiib wanaagsan lih ay gaadho weeyi ha yeeshee isagoo meyda in xubnihiisii la jarjaraa iyadu waa ihaano weeye marka ilaahay jala wacalaa ihaanadoodii iyo dhibaatadoodii ayuu gaalada ka ilaaliyey waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen sida ibnu hishaam iyo siirada ay ku sheegeen ibnu isxaaq siduu siirada ku sheegay ninkan saxaabiga ahi ilaahay buu marka hore la ballamo ballan uu la galay oo wuxuu ilaahay kula ballamay inaanu gaal jidhkiisa taaban isna gaal aanu jidhkiisa taaban soo aragti sidaa awgeed ba markay idhaahdeen ballan baanu idinla gelaynaa soo dega waa ka yidhi anigu ballan gaala ku soo degi maayo waay markii dabadeetana uu dhintayna ilaahay ay dooneen gaaladu inay farahooda saaraan oo taabsiiyeenna ilaahay baa jala wacalaa ka difaacay markaa taasina karaamo daahira ahayd oo ilaahay siiyey qaala wuxuu ihi qowluhu alhad'atu mowdicun meel weeye dhowr siyood baana loo dabdiyaa sidana ugu caansan inoo taalla alhad'atu wa dullatuna asaxaabu daruurta weeye wadabruna annaxlu shinida weeye wa qowluhu yihi uqtulhum bidadan bikasri lbaa'i wa fatxihaa badadan iyo bidadanba waa la sheegay faman kasara qofka hoos dhigee bidadan yidhi qaala wuxuu yihi huwa isagu jamcu biddatin biddo jamaceed weeye bikasri lbaa'i wa huwa nasiibu nasiibka iyo qeybta weeye wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye uqtulhum ilaahay awliya xisasan qaybo munqasimatan u qaybsamaya oo likulli waaxidin minhum nasiibun mid kastoo iyaga ka mida qayb uu helaayo ilaahay ow u laah waman fataxa qofka kordhiga ee badadan yidhaahdaana qaala wuxuu ihi macnaahu waxa weeye mutafariqiina fi lqatli iyagoo ku kala tagsan dilka ilaahay ow laah oo waaxidan mar ha wada dilina waaxidan bacda waaxidin mid mid u dil markaasoo mid dilo haddana mid kala dilo haddana mid dilo sidaa u dil min atabdiidi baa laga keena qaala wa fi lbaabi baabkan karaamaat lawliyaa waxaa ku sugan axaadiidu kahiiratun axaadiid badan oo saxiixatun saxiixa oo sabaqat inoogu soo hormartay fii mawaadiciha meelaheeda min hada lkitaabi kitaabkan ka mid a minhaa waxaa ka mid a xadiidu lqulaami xadiidkii qulaamka aladii kaasoo kaana yaati u iman jiray alraahiba ninka baadariga ah iyo wasaaxira saaxirka u iman jiray raqam koob iyo soddon baynu ku soo marray wa minhaa xadiidu jurayjin xadiidkii jurayj baa ka mid ahaa laba boqol iyo afar iyo lixdan baynu ku soo marray waa kii ilmo yaroo dhashay caloosha halkaa ka gujiye marka uu hadlay weliba aabbihiina uu sheegay markii la eedeeyey ee la misabiday wa xadiidu asxaabilqaari baa ka mida qoladii godka gashay xadiidkoodii aladiina kuwaasoo adbaqat calayhimu sakhratu dhagaxuu isku daboolay raqamka saddex iyo toban baynu ku soo marray rag wanaagsan oo saalixiin ay ahaayeen oo ilaahay bay baryeen oo ilaahayna waa ka aqbalay karaamay ahayd ilaahay wuu ka fayday waxadiidu rajuli aladii samica sawtan fi saxaabi yaquulu isqi xadiiqata fulaanin waxaa kaloo ka mid ahaa xadiidkii ninkii qiimaha badnaa ee markaa la maqlay iyadoo oo daruur maaragtay laga dhex leeyahay beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi dabadeetana daruurtii intay xaggeedii u soo baydhay ay ku shubtay biyihii shan boqol iyo lix iyo lixdan baynu ku soo marray wakayru daalika iyo kaa kayrkii marka axaadiidtaasi markaynu eegno dhammaantood ummadihii horey ku saabsanaayeen axaadiidtan halkan uu mualifku ku soo arooriyey iyo weliba qaybo kalena ummaddan ay ku saabsanaayeen gaar ahaan saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim karaamaadkii cajiibka ahaa ee laga muujiyey marka karaamaatu lawliyaa waa arrin qur-aankuna sheegay sunnada rasuulkuna ay ku soo aroortay waana arrin xiska iyo dareenka lagu ogaan karayo mushaahadba ah oo dee laba arkaayo marka laa wajha liinkaariha haddii la diiday iska mukaabaray noqonaysaa iyo cinaad iyo madaxaday waxaana jira markaas sida kutubta ictiqaadka caanka ku ah dad diidan baa jira karaamaatu lawliyaa dad diidan ayaa jira qaarna way sugayaan oo sugiskumay joojino way ku talax tegeen oo quluubay ku sameeyeen oo khaaliq kaste karaamay ku sheegeen qaala wuxuu uhi waddalaa'ilu fi lbaabi kahiiratun mashhuuratun daliiladu baabka xaalay ku saabsanyin way badantahy waana la caan bixiyey wabilaahi towfiiqu وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل wuxu uhi ma samctu maan mqل cمر رضي الله عنه yqul xaaluu leeyahay لشhayn shay uu ka leeyay qaطu weligii inii anigu la aduنhu kadaa saasaan u malaynaya weli maan maqل cmar oo le shay saasaan u malaynaya ilaa kaana kamaa yadunu sidaa u malaynayuu noqon jiray rawaahu الbukhaarي oo dee waa inagii soo maray xadiidkii صaxiixa ku yaalay inuu rasuulku ku sheegayo muxadaث ama mulham mid maaragtay lagu ilhaamiyo carabkiisa xaqa iyo sida sawaabka ah xadiidkana wuxuu lahaa markaad saxiixa bukhaariga u noqoto qisa ayuu lahaa iyo sabab buu lahaa sababulwuruud markaa bal hadda waxaad ka akhrisan doontaa bukhaariga kitaabu lumuuri almanhiyi canha ay hada kitaabu lumuuri almanhiyi canha waxyaabaha laysu diiday kitaabkii caddaynayo weeye yacnii lagu sheegayo axaadiidta ka warramaysa waxyaabaa laysu diiday umuur fara badan fara badan oo manhi oo laysu diiday ayuu mu'alifku halkan inoogu keeni doonaa oo badidoodu waxa weeye soo noqnoqoto aada iyo aada u dhacda marka waxayna saaranun baaraka allaahu fiikum qofku inuu u fiirsado wixii la amray oo uu ku dadaalo inuu la yimaado wixii loo diidayna inuu maaragta u fiirsado oo iyadana sidii uu uga fogaan lahaa uu aada iyo aada ugu dadaalo dib mararka qaar naftu ay ka qaalib noqotona inuu soo noqdo oo waxa weeye ilaahay jalla wacalaa u toobad keeno waxaa laysu nahiyeyna waxay koobsanaysaa arrimaha waxa weeye laysu laysu diiday layska nahiyey nahyu taxriim iyo wixii layska nahiyey nahyu tansiiho markaa makruuha ah baabu taxriimi alkiibati walamri bixifdi lisaani wuxuu baab u yahay xarimista xanta la xarimay iyo walamri farista la ysfaray bixifdi lisaani carabka in la ilaaliyo carabka in la ilaaliyo qofku wax alla wixii xunuu ka ilaaliyaa waajib weeyi adiladayna tusinaysana waynu gaadhi doonaa waaya xantuna iyaduna waa mid waaji waxa weeye waa mid muxaram ah bale waa min alkabaa'ir marka in aada iyo aada looga fogaado ayaa waajiba sidaa aynu xadiista ku gaadhi doonana xantu waa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalka oo qofka muslimka ah waa inaad ku sheegto wuxuu karahsanayo isagoo weliba kaa maqan dikruka akhaaka fii kaybatihi maa yakrah walaalkaa inaad ku sheegto marka uu kaa maqan yahay bimaa yakrah wuxuu necbaysanayo ama wax xun oon fiicnayn qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi walaa yaktab yaanu xamanin bacdukum barhkinba bacdan barhka kale ha isxamanina a yuxibu axadukum midkiin miyuu jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi meydka walaalkii laxma akhiihi hilibka walaalkii meytan meyd xaalo u yahay fakarihtumuuhu arrinkaa waa dhibsateen oo waa karahsateen waataqu llaha haddaba ilaahay ka baqa in allaha tawaabu raxiim oo sida qof meyda hilibkiisa inaad cunta dabca ahaan ay mid u xun tahay oo laga dido xanta walaalkaana iskaga ilaaliyo ka feejigna weeye ya markaad walaalkaa xamanayso qof meydka hilibkiisii cunayaa lagu shabahay waxaa lagaga shabahay xagga macaansiga iyo xagga isdifaacis la-aanta oo meydku haddii uu doono qof inuu markaa hilibkiisa cuno ama uu jarjaro dee isdifaaci maayo warba uma hayo sidaasoo kale ayaanu qofka maqanina marka la rifaayo ee lala xamanaayo ee wax laga sheegaayo aanuu isu difaaci karahay waayo dee warba uma hayo in la xamanayo in la hadal hayo maba oga marka laynooma diidin oo keliya si maaragtay nafuhu ay uga didaan xantoo ay isaga ilaaliyaan ayaa laynoogu sheegay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka bihi cilmun waxaanad cilmi u lahayn iyo aqoon ha raacraaci ina samca maxaa yeelay maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika waxaasoo dhami kaana wuxuu ahaaday mas-uula canhu mas-uulan ay mas-uulan canhu mid la isweydiinayo wixii aad dheg dhegaysatay iyo wixii aad indhahaaga ku eegtay iyo wixii aad qalbiga ku qabatay intaba waa lagu weydiinaya marka ha dabagelin oo ha raacraacin waxaanad cilmi u lahayn ha ka warramin ha sheeg sheegin waayo dee aakhira waxaa lagu odhan doonaa maadaa arkay maadaa ogaa maadaa goobjoog u ahaa maadaa maqlayay waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi maa yalfidu kuma dhawaaqa addoonku min qowlin hadalba kuma dhawaaqo ilaa ladayhi hadduuse ku dhawaaqa agtiisa waxaa ahaaday raqiibun ay muraaqibun malag ilaalinayo oo catiidun heegan ahoo markaa jooga xaadiroo heegan ah diyaar ah malag markaa ilaalinayo diyaara jooga oo wax alla wixii maaragtay uu ku hadlo qoraya wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun iclam waxaad ogaataa annahu yenbagii waxa u habboon likulli mukallafin qof kasta oo mukallafa mukallafkana waa qofka caqliga leh ee qaangaadhka ah an yaxfada inuu ilaaliyo lisaanahu carabkiisa can jamiici alkalaami hadalkao dhan uu ka ilaaliyo ilaa kalaaman hadal mooyaane hadalkaasoo daharat ay muuqatay fiihi dhexdiisa almaslaxatu waxtarku uu ka muuqday wamata stawa marka uu sinmaa alkalaamu hadalka iyo wa tarkuhu iska dayntiisu fi lmaslaxati xagga waxtarka markay ku sinmaan fa sunnatu sunnadu waxa weeye alimsaaku canhu in laga joogsado liannahu maxaad yeelay qad yanjaru inuu soo jiida ayaa la arkaa alkalaamu hadalka almubaaxu mubaaxah ilaa xaraamin xaraan qofka inuu u jiidaa la arkaa dheh qad yanjaru lkalaamu lmubaaxu ilaa xaraamin aw makruuhin ama wax makruuha wadalika kaasina kaiiratun kaiirun waa mid badan fi lcaadati caada ahaan waa mid badan oo dadku marka hore had iyo jeer intay hadal iska caadiya iyo waxyaaba mubaaxa bilaabaan ayaa shaydaankiina meesha wuu joogaayo oo waxbuu dhex gelinaya dhex qaadsiinaya xan iyo dad iyo wax la soo qaada iyo waxbuu markaba soo qabanaya uu horkeenaya laa xawla walaa quwata ila billah wasalaamatu badbaadadana ee asalaamatu min alithm dembi qofku inuu ka badbaado iyo wixii xunnaa laa yacdiluhaa shay wuxu dhigmaa ma jiro laa yacdiluhaa shaya shayun min addunya wa maladaatiha wax adduunyada iyo maaragtay dhandhananadii macaanadeeda ka mid oo u dhigmaa ma jiro marka iska aamus intii aad dambaabi lahaydeed waxun ku hadli lahayd iska aamus wey wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri qofka ilaaha iyo maalinka dambe rumaysani falyaqul ha yidhaahda khayran khayr aw liyasmut ama ha iska aamusa muttafaqun calayhi laba jeerna waynu soo marray qaala wuxu uhi wahada alxadiidu xadiidkani sariixun wuxuu ku cad yahay fii annahu yenbaqii inay u habboon tahay anlaa yatakallama inaanu qofku ku hadlin inaanu qofku hadlin ilaa idaa kaana alkalaamu khayraa hadalku markuu yahay mid khayr aho wanaagsan mooyaane hadalka khayrka ahi ayuu sii fasiro wuxu uhi wahuwa aladii midka weeye daharat ay muuqatay maslaxatuhu dannimadiisa iyo waxtarkiisu mataa shaka marka uu ka shakeeyo fii duhuuri lmaslaxati maslaxada muuqashadeeda ee ay u caddaan weydo wax dan iyo maslaxadu hadalkani uu leeyahay falaa yatakalamu ku hadli maayo wuu iskaga aamusaya waayo man samata naja man samata naja xadiid baabay ku soo aroortay man samata naja qofka waxa weeye aamusaa wuu badbaadayaa waana imaa qofka waxaa xun ka aamusa weeye waay وعن أبي موسى رضي الله عنه قال وxu قلت wxaan يا رsuuل اللhi رasuulka ilaahy أي المسلمiiنa أفضل مسلimiinta keebaa ugu fadli badan yعni ugu hawaabiyo ajar badan ee ugu fiican qaala wuxuu hi man salima الmuslimuuna muslimiintuka ay ka nabad galaan min lisaanihi wa yadihi carabkiisa iyo gacantiisa مutafaq عalayh yعni qowlkiisa iyo ficilkiisaba weeye ka aan midnaba ku dhibin waay وعn سهل بن سعد qال wuxuu hi qاala rasuul الlahi slى الlaهu عaليهi وasلم rasuulka ilaahay wuxuu hi man yضmن lii qofka ii damaanad qaada maa bayna laxyayhi labadiisa daan waxa u dhaxeeya waa carabka ah iyo wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa u dhaxeeya waa xubinka taranka ah qofka ii damaanad qaada inuu ilaalinayuu xifdiayo adman lahu اljannata jannadaan u damaanad qaadaya mutafaq عalayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay buu hi kada qaal wainamaa rawaahu lbukhaariyu faqad bukhaari unbaa xadiidka wariye muslim ma soo saarin bay ahlulcilmigu yidhaahdeen markaa laxyeynku waxa weeye waa lafaha garhku ka soo baxo ee daamanka aynu nidhaahnay carabka hareeraha ka xiga weeye kuwa sariya kuwa hoosaba oo carabkeennu wuxuu dhex yaallaa daamanka ah afartaa daanee labana sarreeyaan labana hooseeyaan ayuu dhex yaallaa soo maha carab iyo labadiisa daan weynaga nidhaah waay halkaa labadaa lafood ee hoose garhku halkaa uu isugu imanayaan maaragtay ilkaha ka hooseysa halkaana daqni baa laydhaha marka calaa kulli xaal waa qofka carabkiisa ilaaliya iyo xubinkiisa taranka jannadaan u damaanad qaadaya ilaalintii carabka kolkaa janna lagu helayaa garo marka laysu eego labadaa xubnood carabka iyo xubinka taranka waxa shaqo badan oo dhaqdhaqaaq badan oo xagga sharka ku dheereeya carabka sidaa awgeed baa waxaa iska dhici karta qofku inuu farjigiisa ilaaliyo oo zine iyo xumaan uu maaragtay iskaba ilaaliyo sida dad badan xaalkooda uu yahay ha yeeshee carabkan qofku inuu ilaaliyo xumaanta ka ilaaliyaa waa arrin aada iyo aada u adag markaba isagoo xan galay ama wax kala galay ama bad kala galay ayuunbaa la arkay wa can abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica nabiya nabigu maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ina alcabda addoonku layatakalamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad buu ku hadla maa yatabayanu fiiha aanu iska hubsan oo aanu ka fiirsanba yaa mina tabayun baa laga keenay oo aanu maaragtay hubsan oo aanu kaba fiirsanba kamaba fikrinba talo waxani waa maxayba isma odhan wuu tuuray un kelmad caynkaasi ayuu ku hadlaayo yazilu uu ku siibto bihaa ay bisababihaa sababteeda ila naari naarta uugu siibto abcada in ka fog mimaa bayna almashriqi waalmagribi cadceedka soo bax iyo cadceedka dhac inta u dhaxaysa mashriq iyo maqrib inta u dhaxaysa waa masaafo aada iyo aada u badan soo maaha intaa in weliba ka badan oo ka fog buu naarta kelmaddaas sababteeda ugu siibta mutafaqu calayh wa macnaa yatabayanu an yatafakaru annahaa khayrun am laa waa aanu ka fikirin weeye ma khayr baa mise waa shar waa tahay qaala wa canhu wa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi ina alcabda addoonku layatakalamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad min ridwaanilah raalli ahaanshaha ilaahay xaal ay tahay tacaala isagaa sarreeya maa yulqii lahaa baalan oo aanu maaragtay qalbigaba u soo jeedin oo aanu waxa weeye aadba ugu sii fiirsan haa qalbiga aanu u tuurin macnii aanu waxa weeye aadba usii dhegaysan oonu aadba ugu fiirsan ayuu ku hadlaa oo yarfacuhu llaahu biha ilaahay sababteeda kor ugu dallaca darajaatin darajooyin wa ina alcabda addoonku saasoo kale layatakalamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad min sakhatillah cadhada ilaahay waxa weeye ahaata tacaala laa yulqii lahaa baalan oo aanu waxa weeye u fiirsanahayn oo macnihi aanu maaragtay qalbigiisa uga fiirsanahayn yahwi biha oo yahwi uu ku hoobanayo biha bisababiha sababteeda fii jahannama naarta jahannama la idhaah uu ku hoobanayo rawaahu lbukhaariyu xadiidkana wuxuu ku daray kelmadda wanaagsanina saasoo kale ayaa maaragtay qofka khayr badan ay ugu sababi kartaa wakadalika kelmadda xun qaala wuxuu uhi wacan abi cabdiraxmaan bilaal bni alxaaris almusaniyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala ina arajula qofku layatakalamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad min ridwaan illaahi tacaala xaalay tahay maa kaana yadunnu mana uu ahayn mid malaynaya an tabluqa inay gaadhaysa maa balaqat halkay gaadhay xagga wanaagga iyo qiimaha iyo ajarka waay kelmada aanuu islahaynba halkaasay gaadhi buu ku hadlaa oo yaktubu allaahu lahu ilaahay ugu qoro isaga biha sababteeda ridwaanahu raalli ahaanshihiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa maalinka uu la kulmaayo wa ina arajula qofku layatakalam wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad min sakhat illaah cadhada ilaahay ahaatay oo ilaahay ka cadhoonayo maa kaana yadunnu an tabluqa maa balaqat aanu ahayn mid malaynaya inay gaadhaysa halkay gaadhay oo yaktubu allaahu lahu biha ilaahay sababteeda ugu qoraayo sakhatahu cadhadiisa ilaa yowmi ilqaah ciyaadan bilah rawaahu malikun fi lmuwaa maalik baa muwaaa ku wariye watirmidiyu tirmidina wuu wariye wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidku waa saxiix saxaxahu lalbaani alimaamu lalbaani inuu saxiixiyey weeye isku soo xoori hadalka laga yidhi o xadiidku waa xadiid sugan oo saxiixa saddexdaa xadiid bay isku mawduuc bay ka warramayaan marka hadalkan had iyo jeer aynu shubayno ee aynu wadno uuni yaa khatartiisuu leeyahay ilaahay hayna badbaadiye khatartiisa ayuu leeyahay waxaa bacdu ahlilcilmi ay ku fasireen waa ibnu cabdilbar iyo kayrkiiye hadalkaa qofku uu naarta ku mutaysanaya ee cadhada ilaahay keenaya waa hadalka laga ag yidhaahdo salaadiinta iyo madaxda iyo weeye madaxda laga ag yidhaahdo iyadoo qofkaasi uu waxun ku boorinayo waxa weeye madaxdii tusaale ahaan dhiig xaaraana inay daadiyaan ama xoolo xaaraana ay qaataan ama wax dulmiyaan ama xumaan kale geystaan buu ku boorinaya kelmadda khatarta ahee saamaynta xun yeelanayse meelo badan laga yaabo inay gaadho ama dhibaato badan ay ka dhalato ee ilaahayna ka cadhoonaya waa taasa yidhaahda cala alcagsi min daalika kelmadda ilaahay ka raalli noqonayaana waa ta qofkaa madaxda ah ee saamaynta leh amarkiisu nufuudkiiyo socoshada uu leeyahay laga ag odhanayo waxa wanaagsan la sheegaya awaamirta fiican la faraya ee loo naseexaynayo waxaa wanaagsan lagula talinayo hadduu dadkii wax wanaagsan markaa faro oo uu sheego oo khayrkaa iyo taladaa fiican uu qaato saamayn fiican bay keenaysa waay marka dee waa ka mid taasi shaki male inay ka mid tahay laakiin waxa weeye waa iska caam lafdiga oo kelmad gaara laguma qaydina waxa weeye kelmaddii xun oo dhan baa iska soo geli karta xagga wanaaggana kelmaddii fiican oo dhan baa soo geli karta qaala wa can sufyaana bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulka ilaahay ow xadinii biamrin actasimu bih xadinii waxaad iiga waranta biamrin amri arrin ii sheeg arrinkaasoo actasimu bihi aan qabsado lafdigii kale muslimka ku yaalayna muxuu ahaa qultu yaa rasuula allahi qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada bacdak qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa rabbiy allah rabbigay waa alla dheh uma astaqim dabadeeta ku toosnow yacnii kolka hore iimaanka la kaalay iyo wixii lagaa doonaya inaad rumayso dabadeetana ku toosnow oo istiqaamo la kaalay awaamirtana ku toosna waahidana iska ilaali macnahaana aayaadka qur-aanka ah ayaa lagala soo baxay in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tanazalu calayhim almalaa'ika iyo aayadda kale ku jirta suurat laxqaaf qultu waxaa hi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow maa akhwafu maa takhaafu calaya maxaa ugu baqa badan waxaad iiga baqanayso waxyaabahaad iiga baqanaysa waxa loogu baqa badan yahay waa maxay fa akhada wuxuu qabtay bilisaani nafsihi carabkiisii buu qabtay uma qaala dabadeeta wuxuu yidhi haadaa kaa waxa ugu daraneen kaaga baqanayaa waa kaa weeye waa carabka rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidku markaa waa xadiis saxiixa weeye oo dariiqa waxa ku jira nin baa ku jira sanadkiisa lagu caalaqay ha yeeshee shawaahid isxoojinaysuu leeyahay ee xadiidka riwaayaddii muslimka ku jirtayna waynu garanaynaa inkastoo intaa dambe aanay la soconin shaahid buu yahay isaga qudhiisu waa tahay xadiidkana wuxuu inoo faa'iideeyey waxa ugu daranee qofka looga baqanayaaba waa carabka ya carabkii weeye xubnihii kaleo dhan isaga ayaa maaragtay ka daran qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa tukiruuha badanina alkalaama hadalka bikayri dikri illaahi xuska ilaahay waxaan ahayn xaaluu ku saabsan yahay hadalka ha badinina dikriga ilaahay waxaan ahayn ku saabsan ee laga warramayo lagu hadlaayo la dhurmayo maantoo dhan wa ina kahrata alkalaami maxaa yeele hadal badnaanto bikayri dikri illaahi lagu hadlaa qaswatun lilqalbi qalbiga qalal bay u tahay qaswatun waa qala lilqalbi qalbiga u sugan oo qalbiga ku qalalay wa ina abcada annaasi dadkana waxa ugu fogaan badan min allahi ilaahay xaggiisa alqalbu lqaasi qalbiga qalala rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey xadiidkana tirmidi baa wariyey marka xadiidkani kolka la eego sanadkiisa waa xadiid daciif ah inkastoo macnihiisu iska saxiix yahay oo markaa dee macno ahaan adilo kale oo dee maaragtay la helaayo haddana lafdi xadiidkani sanadkiisu waa xadiid daciifa weeye waay oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo cabdullah nin la yidhaha ibraahim ibnu cabdillaah ibnu alxaaris ibnu xaatib aljumaxi ayaa sanadkiisa ku jira ninkaasina waa majhuul weeye marka xadiidkani ma asixin waxa se asaxay xadiid kale odhanaya laa tukir daxik laa tukir daxik ama laa tukir daxik faina kahrata adaxiki tumiitu lqalba qosalka ha badin waayo qosolka oo la badiyaa qalbigay dishaa yah qosolka oo la badiyaa qalbigay dishaa qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi man waqaahu allah ilaahay qofka uu ka ilaaliyo shara maa beyna laxyayhi labadiisa daan waxa u dhaxeeya sharkiis iyo wa shara maa beyna rijlayhi labadiisa lugood waxa u dhaxeeya sharkiis dakhala aljannata jannadu gala rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariye xadiid xasanaanuu ku sheegay alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiye sheekh saliimna wuxuu leeyahy saxiixun bishawaahidihi shawaahiddiisa ayuu saxiix ku yahay shawaahidda uu leeyahay ayuu saxiix ku yahay xadiidkii hore ayaanu maaragtay shaahid u yahay ku yaalay maaragtay bukhaarigu wariye man yadman lii maa bayna laxya maa bayna rijli adman lahu ljanna wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan rasuulka ilaahay o man najaah badbaadadu waa maxay maxaa lagu badbaadaya man najaah maxaa lagu badbaadaya qaala wuxuu ihi amsik calayka lisaanak carabkaaga iska qabo waliyasacka beytuk gurigaaguna ha ku deeqo wabki calaa khatii'atik gafkaagana u oy gafkaagana ka oy wabki calaa khatii'atik gafka aad gaftana iyo dembiga aad dambaabtana ka oy wey rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun sidaasuu alimaamu tirmidiyu yidhi xadiidkuna wuxuu noqonayaa derajadiisu waa saxiixun bishawaahidihi hadalka marka laysku soo xooriyo ku jira waa saxiixun bishawaahidihi in sha allah waay marka waa hadal kooban oo haddana macno ballaarhan carabkaaga iska qabo qofku hadduu badbaado doonayo carabkiisa waa inuu ilaaliyo oo uu iska ilaaliyo waayo haddaana dee xakamayn oonad ilaalin dee balaayuu kuu gurayaa sida aynu baabkan intaynu ku jirna iyo abwaabta dambeba arki doonno sidaasuu balaayo kugu hololoobina kugu halaloobinaya gurigaagu ha ku deeqo oo waxa weeyaan markaa had iyo jeer howlaha gurigaaga iyo waxyaabaha lagaaga baahan yahe ku mashquulo gurigaaga ku cibaadayso ilaahay ku caabudo meelaha wareegeysiga iyo fadhiga meelayowga iyo waxyaabaha habsanka habsanada kale iyo danluminta iyo waxyaabaha iskaga fogow sidaa awgeed baa qofku marka uu howlaha uu gurigiisa markaa uga baxay ee muhiimka ah ka soo rawaxo sida shaqooyinka iyo duruusta iyo waxyaabaha la midka ah inuu gurigiisa iska tagaa fiican oo wax iska akhristo iska cibaadaysto caruur iyo dumar iyo wax la mida hadduu leeyahay iyaga uu la shaqeeyo oo uu waxbaro oo wuxu sheego oo waxa weeye intuu meelaha iska fadhiila oo uu meelaha ku caweyn lahaa ama meelaha waxa weeyaan uu ku laydhsan lahaa inuu gurigiisa waxa weeye joogo ayaa la gudboon wabki calaa khatii'atikana waa marka gafkaa dhaco murugoodoo ka murugood weeye waxaanaa xadiid ku soo arooray annadamu tawba yacni waxa weeye qofku inuu dembigii u ka dhacay ka murugoodaa waa toobad weeye markaa ficilkan ibki ah waa min bakaay oo calaabuu ku gudbiyey waayo ficilka kale ee nadamo ah ayuu macnihiisa dhansan yahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa ka murugood gafkaaga baakiyan xaal aad ooyeyso qaala wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu waxyaabahaasa lagu badbaadaya kolkaasoo lagu maaragtay ay tahay in lagu dadaalo can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal idaa asbaxa bnu aadama ibnu aadamku markuu waa bariisto yani maalin kasta oo cusubi markay dhalato faina alacdaa'a xubnuhu kulluhaa dhammaanteed tukafiru waxay u khuduucdaa oo gondaa qabsataa lisaana carabka waxa weye isu dulaysaa isu dhuldhigta taquulu waxay odhanaysaa itaqi illaha fiina warho ilaahay nagaga cabso fainamaa naxnu bika fa inamaa in kaleba maahay naxnu anagu bika adaanu kugu xidhannahay haa ee inamaa naxnu mujaazuuna bimaa yasduru cank inamaa naxnu mujaazuuna bimaa yasduru cank waxaanu nahay un kuwa lagu abaalmarinayo wixii adiga kaa soo fulaya fa in istaqamta haddii aad toosnaatay istaqamna anaguna waanu toosnaanaynaa wa in icwajajta haddaad toos haddaad qalloocatana icwajajna anaguna waanu qaloocanayna waa kula qalloocanayna marka adaanu ku daba socnaa kolba halkaad martaanu kaa daba maraynaaye ilaahay nagaga boqo toos oo khayrka iyo wixii wanaagsan ku hadalo wixii xun iska ilaaliya wahaakada rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey alimaamu alalbaniyuna xadiidka wuxuu ku xukumay inuu yahay xasan xasanahu lalbani kadalika sheekh saliimna isaguna wuxuu leeyahay waa xasan qaala wuxuu uhi macnaa tukafiru lisaana ay tadilu wa takhdacu lah way u duloobaysaa way isu dhuldhigaysaa weeye marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa halkan xubnihii waxaa hogaaminaya carabka waay carabkaasay daba socod u yihiin sidaasaanay subax walba ula hadlayaan wain icwajajta icwajajnaa sideedaba waxaa kala jira labada kelmadood ee alcawaj iyo alciwaj labaduba waa qalooc laakiin alcawaj marka caynka la kor dhigana wixii la arkaayo jidhle ama maaragtay ishu qabanaysa loo isticmaalaa alciwaj marka la idhaahdo ee lahoos dhigana wixii macaaniya baa loo isticmaalaa macnahaasi wuu qalloocan yahi ci caynka waa lahoos dhigaya wixii aanay ishu qabanahayn wixii ishu qabanaysa jidhana waa la kor dhigaya waay saasay noqonaysa haddii la idhaahdo xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa qofka inuu carabku maamulayo ama xubnaha oo dhan xadiidkii kalena waxaa ku soo arooray alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasad kulu waidaa fasada fasada aljasad kulu xadiidkii saxiixa ku yaalay ya waxaa la odhanayaa asal ahaan halka qofka maamulaysa qalbiga weeyi laakiin sida muuqata wallahu aclam carabkuna naa'ibbuu qalbigiibuu naa'ib ka yihi soo ma aragtid taana waxaa caddaynaysa waxa qofku qalbiga ku hayo khayr iyo sharba halka cabirayse qofku uu ku cabiraa waalkee waa carabkii weeye soo maha waxay qalbiga aad ku haysatay iyo nuuska halkaad ku cabirayseed ku gudanaysa waa carabka weeyaan hadduu wanaagsan yahay iyo hadduu xun yahayba sidaa awgeed baa carabku wuxuu xubnaha marka la eego ku jiraa kaalin aan la dafiri karin labadaana qalbiga iyo carabkana waxaa la ysku yidhaahdaa alasqarayn baa la ysku idhaha alasqarayn labada yaryar waata la yidhaahdo almaru biasqarayhi qofku labadiisa yaryar buu ku sugan yahay lisaanulfataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu waa tii mucallaqaadka ku jirtay waayahay markaa sidaasi iyada ah ayay noqonaysaa xadiidna waxaaba ku soo arooray inuu rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh qofka iimaankiisu toosi maayo ilaa qalbigu tooso qalbiguna toosi maayo ilaa carabku tooso marka asalka marka la eegaayo istiqaamada iyo toosnaanta xubnaha marka la eegaayo halkuu qofku ka toosnaanayaa ugu horreyn waa inuu qalbiga ka toosnaado ya marka qalbiga laga yimaadana waa inuu carab ka toosnaado waayo qalbigu isagaa mar walba asala wixii qalbiga fadhiya carabkuna soo daraya soo ma wixii qalbiga ku jira ayuu carabkuna soo darayaa carabka ka soo burqanaya waa tahay qaala wuxuu uhi wacan mucaadin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulka ilaahay o akhbirnii waxaad iiga warantaa bicamalin camal yudkhilunii ljannata jannada ii gelinaaye oo sababtiisa aan jannada ku gelaayo wayubaacidunii cani naari naartana iga fogeynay qaala wuxuu uhi rasuulku laqad sa'alta can cadiimin arrin weyn baadi weydiisa wainahu arrinkaasina la yasiirun wuu fudud yahay calaa man yasarahu allahu tacaala calay qofka ilaahay u fududay arrinka qofku naarta kaga badbaadaya jannana uu ku gelaya waa wax weyn weeye wax yar maaha laakiin ciddii ilaahay u fududeeyo uu u fudud yahay ilaahay jalla wacalaa ha inoo fududay arrinkiibuu dabadeetana taxayo wuxuu ihi tacbudu llaha ilaahay baad caabudi laa tushriku bihi shayan xaala aanad shaynaba ugu shariikiye lahayn tuqiimu salaata salaadaad ogi watu'ti zakaata sakadaad bixin watasuumu ramadaana bisha ramadaan baad suumi wataxuju lbeyta beytkaad xaji in istatacta ilayhi sabiila haddii aad maaragtay karto xaggiisa wadda ahaan haddii aad u karto waayo nusqadaha qaarna wataxujulbeyta kuba dari maayo ma garata yaanu ku daray nusqadiisa kuma darayo aye ku daraya wa daraya waay waay markaa shaarixu labada nusqadoodba uu sheegay haddii la yidhaahdo laguma darin waxay noqonaysaa wuxuu uga tegey ixtimaallo kala duwan baa iska dhici karto ama markaa lama waajibinba ama waa la waajibiye laakiin ciddan uu la hadlaayo rasuulkuo mucaada baan awood u lahayn oo markaa wixii u awoodayo buu u sheegay isagaa su-aasha weydiiye si gaara weydiiye ama waxa weeyaan waabu sheegay ruwaaddaa iska soo gaabsaday ama wuxuu uga tegey dee uu iska cad yahay oo arkaantii islaamku ka mid yahi oo meelo badan oo kalea lagu sheegay uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi alaa adulluka ma ku tusaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa ma ku tusaa halkaa hore waa waajibaadkiibuu siiyey arkaantii islaamka waxa markaa jira qofka waajibaadka ilaahay saaray xifdi ee ka soo baxa muxaramaadkana iska ilaaliya ka fogaadaa jannada wuu gelaya uma qaala dabadeeta wuxuu ihi alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri albaabada khayrka jawaabtu waa haa sawmu soomku junnatun gaashaan weeye naarta ayuu qofka asturaad iyo gaashaan uga yahay wasadaqatu sadaqaduna tudfiu waxay baktiisaa alkhati'ata gafka kamaa yudfiu lmaau naara sida biyuhu ay dabka u bakhtiyaan oo kale wa salaatu rajuli ninka salaadiisa min jawfi leyli ay fii jawfi leyli habeenka dhexdiisa u tukadaana iyaduna gefkay bakhtiisa ثuma talaa dabadeeta wuxuu akhriyay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa طamcan xataa balaga yacmaluuna ilaa yacmaluuna uu gaadho labada aayadood ee ilaahay uu ku ammaanayo dadkii salaatuleysha tukan jiray habeenkii cibaadada u taagnaan jiray buu akhriyey uma qaala dabadeetana wuxuu ihi alaa ukhbiruka ma kaaga warrama bira'si lamri arrinka markaa madaxiisa diinta iyo wa camuudihi tiir dhexaadkiisa iyo wa dirwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa sare dirwa durwa darwa daalka kelmaddaasi waa muthalath weeye in la dameeyaana ugu mashhuursan qultu waxaan ihi balaha yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow qaala wuxuu ihi ra'su lamri arrinkaba madaxiisu alislaamu islaamnimada weeye markaa diinta madaxeeda iyo halka ugu mudan ee ugu horeysa waa towxiidka waayo waxa uu lagu islaamaa waa towxiidka weeye wa camuuduhu tiir dhexaadkiisuna asalaatu salaada weeye wa dirwatu sanaamihi aljihaadu kuruskiisa baarkiisa ugu sarreeyaana jihaadka weeye uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi alaa ukhbiruka ma kaaga warrama bimilaaki daalika kulli kaa dhammaantii siduu u dhan yahay waxa markaa waxa weeye kuu soo koobaya lagu hananayo ee ma kuu sheegaa marka milaagu wuxuu ku fasiraya ixkaamu shay shayga markaa in la sugo oo la hanto qultu waxaa ihi balaaha yaa rasuula allahi fa akhada wuxuu qabtay bilisaanihi carabkiisu isqabto qaala wuxuu uhi kufa calayka haadaa kan iska qabo qultu waxaa hi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahu wa inaa lamu'aakhaduuna miyaana loo qabanayaa bimaa natakalamu bihi waxaanu ku hadlayno faqaala wuxuu uhi hakiladka umuk hooyadaa kuweyday kelmaduun aan habaar loola qastayna iska carabkooda ku dareeri jirtay bay ahayd wa hal yakubu naasa dadka miyuu ugu tuuraa fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyadooda ilaa xasaa'idu alsinatihim carabadoodu waxyaabaha ay goosteen mooyaane wixii carabadoodu ay goosteen ayaa keena dadka in weji weji naarta loogu guro loogu tuuro waayo carabadu waxay goostaan balaayo oo dhan haddaan deen la dabdin shirki bay goostaan ducaau khayrillaahi bay goostaan gaalnimay goostaan ilaaha iyo diinta iyo malaa'igta iyo intii wanaagsanayd oo la aflagaadeeyey goosta xan iyo been iyo balaayo iyo diradilaalanimo iyo khiyaano iyo umuur fara badan bay goosta sharkiisu calaa kulli xaal carabka u badany rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidka markaa waa xadiid sugan weeye alimaamu alalbaniyuna uu saxiixiyey sheekh saliim qudhiisuna wuxuu halkan odhanayaa waa saxiixun biuruqihi marka duruqdiisa leege laysu geegeeyo saxiix weeye waay qaala wuxu uhi waqad sabaqa sharxuhu sharaxiisuna wuu inoo soo hormaray halkaa haddaba xadiidku inooma soo hormarin ha kitaabkiisa laydha aladkaar wuu ku sheegay alarbaciinkana waa ka xadiidku ku jira alarbacuuna anawawiya laakiin halkan bartan uu ku soo arooriyo hore inooguma soo hormarin sidaa awgeed baa muxaqiq uhi lam yarid fi ma taqadama nacam awradahu lmusanifu fi kitaabihi اladkaar wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yidhi atadruuna ma garanaysaan malkiibatu xantu waxay tahay qaaluu waxay idhahdeen allahu warasuuluhu aclamu ilaah iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmila qaala wuxuu ihi dikruka ay hiya xantu dikruka waa sheegistaada akhaaka walaalka aad ku sheegto bimaa yakrahu wuxuu dhibsanaayo qiila waxaa la idhaha faraayta waxaad ka warantaa in kaana fii akhi ma aquulu walaalkay hadduu ku sugan yahay uu ku sifaysayen waxaa leeya ka warran qaala wuxuu uhi in kaana fiihi maa taquulu waxaad leedahay hadduu ku sugan yahay faqad iqtabtahu waad xamatay mar haddii wax la dhibsado uu yahay wa in lam yakun fiihi maa taquulu waxa aad ka sheegaysaad leedahay haddii aanu ku sugnayna faqad bahadtahu waad ku been abuuratayba rawaahu muslim waxaanu kuba sugnayn haddaad ka sheegtana kaba sii daraxantii waad ku been abuuratayba waayo buhtaan baad la timi cadiim ah waa tahay marka xantii rasuulku sala allahu alayhi wasalam sharcan waxay noqonaysaa xadiiskaasuu ku cadiyey dikruka akhaaka bimaa yakrah weliba fii kaybatii markuu kaa maqan yahay waayo hadduu joogo dee wuu isdifaacaya u kaadi buu ku odhanaya laakiin dee markaanu joogin waa lala raacraacayaayo waxa weeye waa laga haagaya waa laga haagaya wa can abi bakrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi fii khudbatihi khudbadiisi yowma naxri maalintii ciidda uu jeediyey yowmu naxrigii biminan mina wuu ka jeediyey fii xajati lwadaaci xajka xajat lwadaaci maca salaamaynta wuxuu ihi ina dima'akum dhigagiin iyo wa amwaalakum xoolihiin iyo wa acraadakum sharaftiinuba xaraamun calaykum korkiina xaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada sidaa xurmada wuu leeyahay maalinkiina kane ee aadka u qiimaha badani fii shahrikum haada ku sugani bishiina tane iyaduna xurmadan fii beladikum haada ku sugan oo isaguna beled xurmada beledulxaraamki ah alaa hal ballaqtu hooye ma gaadhsiiye muttafaqun calayhi وعن cائشhaةa رaضي الله عنهa qاaلت waxay tihi qultu للنبي نabiga waxaan ku uhi slى الله عليه وسلم xasبka min صفyةa صفya waxaa kaaga filan kada وkada saaya sidaa waa صفya بintu xuyay kada وkada qaala wuxuu ihi bacض الruwaaةi ruwaadda qaarkood waxay idhaahdeen tacni waxay ujeedaa qasiiratan way gaaban tahay inay gaaban taha kaaga filan maxaad ka sheegaysaa markaa way gaaban tahay waabay gaabantaho intaasaaba ku filane faqaala wuxuu rasuulku uhi laqad qulti waxaa tidhi kelimatan kelma low muzijat haddii lagu barxi lahaa bimaai lbaxri biyaha badda lamasajathu bedeli lahayd gebigeedaba intay dhex qaaday bedeli lahayd biyaha dhan ee badda qaalat waxay tihi waxakaytu lahu waxaan u jilay insaanan qof baan maaragtay muxaakaat ugu sameeyey oo muxaakaadka waxaa la idhahdaa qofku siduu sameeyo inaad samayso oo kale tusaalahaan siduu gacanta u taaga u taagto siduu madaxa u lula u lusho sida garbaa u dhaqdhaqaajiyo u dhaqdhaqaajiso siduu u dhutiyo tusaalahaan aada isu laangarhaysiiso soo ma aragtid siduu u dhutiyoo kale aada isu laangarhaysiiso adiguna saasuu yidhaahdaa wahaakada muxaakaadka noocaasa ayaan qofu maaragtay uga sheegay faqaala dabadeeta wuxu uhi maa uxibu ma jecli annii xakaytu insaanan qof inaan maaragtay muxaakaad ku sameeyo wa ina lii kada wakada waxaayo waxaana aan helo rawaahu abu daawuud wtirmidiy qaala xadiiun xasanu صaxiixu xadiisku waa xadiis saxiixa saxaxahu lalbaniyu raximah llah marka muxaakaadkan qudhiisu waa nooc xanta ka mid ahe garo xantuna dee siyaabo kala duwan bay u iman kartaa soo maad garan qofkii inaad afka wax kaga sheegto un maaha si kale haddii aad qofka wuxuga sheegto qudheedu waa maaragtay dee dhib weeye oo tusaale ahaan carabkaad soo saartay adigoo carabka ku ducnay carabkaagii baad soo saartay ama indhahaad isku qabqabata ama gacmahaa taagtaagta ama adigu si kale ayaad doontay inaad waxuga sheegto qofkii afba hadda kamaad hadlin haddana waad xamatoo qalad baad samaysay wey wa macnaa masajathu masajathu macnihiisu waxa weeye khaaladathu way ku darman lahayd mukhaalatatan ku darsan yatagayaru biha طacmuhu aw riixu ku darsankaasoo yatagayaru uu doorsoomi lahaa bihaa sababteeda طacmuhu dhadhankiisu aw riixu ama urtiisu lishiddati natanihaa qarmuunkeeda dar daraantiisa awgeed iyo wa qubxiha xumaanteeda qaala wuxu uhi alimaamu nawowiyu wahaadakani min ablagi الzawaajiri can اlgiibati waxyaabaha ugu xeesha dheer ee xanta dadka ka reebaayo weeye waayo kelmaddaa ku saabsan way gaaban tahay haddii la yidhi biyaha badda haddii lagu daro way bedeli lahayd maxaad u malaynaysaa waxa weeye xanta ka daran ah waxa maanta aynu inagoo iska sheegno ama aynu isku xamanno maxaad u malaynaysaa laa xawla walaa quwata ila billah qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi wamaa yantiqu kuma dhawaaqa cani ilhawaa hawadiisa kuma dhawaaqa rasuulku in huwa ma aha ilaa waxyun yuuxaa in huwa ma aha yanii manduuqiisa iyo wuxuu ku dhawaaqayaa ilaa waxyun yuuxa waxyi mooyaane waxyigaasoo yuuxa la waxyood waxaan ka maqlaa sheekh cabdulkariim xafidahu llahu waracaah isagoo le huwadaa damiirkaasi wuxuu u noqonayaa yantiqudaa mantuuqa laga fahmaayo wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ay maa mantuuquhu bay noqonaysa macnu dhacaya waxa uu ku hadlayaa ma aha ilaa waxyun yuuxa waxyi loo waxyooday mooye wax kale waxyigaasina waa kuu ku gartay kelmaddani haddii biyaha badda lagu dari lahaa inay gebigiisaba bedeli lahayd waxa weeye waa ka lagu gartay weeye waa ka uu ku ogaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka hadalkiisa oo dhammi waa waxyi hadalkiisa oo dhammi waa xaq sidaa awgeed waxyaabaha uu inooga digaayo inaynu ka fogaanno ayaa danteenna aakhira iyo ta adduunyaba ay ku jirtaa qaala وcan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi lamaa curija bii markii layla koray macnii xagga sare ee la dheelmiyey marartu waxaan soo maray biqowmin duul baan soo maray lahum la adfaarun cidya min nuxaasi naxaas aa leh cidya naxaasa dad loo dhaadheer ayaan soo maray cidyahaasoo yakhmishuuna biha ay ku xaganayaan oy ku xangaruufanayaan wujuuhahum wejiyadooda wejiyadooday ku qalqalayeen oo ku diirayeen oo sidaa ugu diiranayaan iyo wa suduurahum laabahooda saasay isu cunayaan oo isu xagxaganayaan faqultu waxaa dhi man haaulaai kuwani maxay ahaayeen yaa jibriilu jibriilow qaala wuxuu hi haaulaai kuwani aladiina kuwa weeye yaakuluuna cuna luxuuma naasi dadka hilibadooda wayaqacuuna ku dhaca fii acraadihim acraadoodana ku dhaca markaa sharafahooda wax ka sheegee dura ee xanta iyo waxyaabaha la midka ah ee dadka waxa weye la yimaadee dadka xanta rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkuna waa xadiis saxiixa alimaamu lalbaniyuna uu saxiixiyey marka bal hadda sida loo ciqaabo eego barsakha loogu ciqaabay dadka ah laa xawla walaa quwata ila billah qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama qaala kulu muslimi muslim dhammaantii cala lmuslim muslimka kale xaraamun ay muxaramun xaraam waxaa kaa damuhu dhiigiisa xaraamun ay muxaramun damuhu dhiigiisa xaaraankaa iyo wa cirduhu sharaftiisiiyo wamaaluhu maalkiisa rawaahu muslimun muslim baa wariyey muslim kasta muslimka kale intaasiba waa ka xaaraan weeye marka dadka muslimiinta ahi waa inay sidaa isu ilaaliyaan qofkuna hadduu doonayo dadku inay daayaan yaa isagu dadka ha daayo wixii dee sharcigu aan u fasaxayn baa laga warramayaa garo qofkuna taxari iyo isilaalin badan waa inuu baabkan marka la joogo yeesho waxyaabaha aadka u daran ee wax badani ku soo arooray haddana aan la yska ilaalin sida loo badan yahay ilaa man raxima rabbi ayuu markaa baabkani ka mid yahay baaraka allahu fiikum waayahay halkaasaynu u dayn doonaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online